xaaladda hadda soomaaliya ku jirto waxaan u arkaa xaalad kala guurah oo ka haray muddo hal sano ah wakhtigii dowladdan loo idmaday oo howlo badanna ay u harsan yihiin qaar ka mid a ahna ay wax ka qabatay waxaa ugu muhiimsan runtii laga filayay dowladdan madaxweynaha uu ka yahay xasan sheikh inay kow arrimaha ay muhiimadda saartay kow iyo laba iyo saddex ay tiri oo ahaa ammaanka sidii la rabay aysan ahayn waxaan odhan karaa waa wax laga gaabiyey in ciidamada ammaanka waxay u baahan yihiin la siiyo oo dee agabkooda ah sida mushaaharadooda iyo daryeelka ay ay u baahan yihiin waxaan odhan karaa waxweye wax walba hortasal waxa u ah ama asaas u ah waa amniga marka waxa weeyaan haddiiba ay xaaladdu sidaa tahay sideeba si ka duwan sida loo samaynayo iminka madaxweynaha iyo ra-isul wasaarihii ay u wadaan sida ka duwan ee xaaladda soomaaliya loo wajihiraa waa sidee baad leedahay xaaladda sida ka duwan anugu aans leeyahay in dowladdu ay ka shaqayso kalsoonida shacabka maxaa yeelay dagaalkii foolka foolka ahaa waa dhammaaday shabaab waxaa ugu darnayd markii xamar ay dhex fadhiyeen laakiin markii dee banaanka looga saaray wixii hadda ka dambeeya ay sameynayeen waxay ahayd dhuumaalaysi waxayna ku dhex jiraan ama ku soo dhuumanayaan waa shacabka marka dowladdu haddii ay xoogga saari lahayd sidii dee shacabka ay uga heli lahayd kalsooni buuxa taasna waxaa ka horeysa dee shacabku iska kaa raaci maayee in wixii aad ballan qaaday aada fuliso marka ay arkaan shacabku inay dowladdu ay tahay dowladdii ballanteedii fulisay waxaa inta badan u badan yihiin inay shacabku ee la shaqeeyaan dowladda haddii markaa ay taas timaadana shabaabku xamar ma joogi karaan mana ku dhuumaalaysan karaan marka dowladdu inay wax badan qabatay ama ha noqoto howlaha ammaanka ay wax ka qabatay dhisidda dowlad goboleedyada ay wax ka qabatay wax weyn ay qabatay oo iminkana ay horumarkii waddanka u jeesatay ma kuula muuqata waxaan leeyahay hadda waxaa ugu dambeysay in baarlamaankii federaalka ay mooshin ka keeneen iyagoo dee ka soo horjeestay baarlamaanka la dhisay jubbaland loo dhisay ka soo horjeestay mooshin u qaadeen taas daliil waxay u tahay xitaa arrimihii federaalka ahaa ee la dhisayay maamul goboleedyadu inay weli qabyo yihiin oo hadda tii xitaa gobollada dhexe ay taagan tahay dhibkeedii oo laisku marila'yahay waxaan leeyahay dee siyaabo ka duwan oo waxaa jiri kartay hawshan maamul goboleedyadoo kale iyo arrimaha federaalka lagu qaban karaa jiri karay oo ahayd kow in dastuurka la raaco oo dastuurkii sida uu yahay loo fasiro ciddii fasiri lahaydna waxaan u arkaa inay ahayd in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ah in la sameeyo oo haddii dee muran uu ka yimaado arrimaha dastuurka ee ciddii laxan bixin lahayd ama khaaladka bixin lahayd oo interbretationkeeda la qaadan lahaa inay yihiin maxkamaddii dastuuriga iyadiina ma dhisna marka waxa keliya aan odran karo dowladdan waa qabatay waxaan odhan karaa waxa weeye in ay ku dhawaaqday guddigii doorashooyinka iyo guddigii dastuurka oo iyagu naftigoodu dee shan qof ka kooban oo hadda gabar iscaysishayo hadda qof kale hadda la magacaabay oo iyagu naftigooda inkastoo dee aan la garanayn sababtii lagu xurin laakiin kulligood ay yihiin dad wada wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed magac fiican ku leh marka labadaas guddi la dhisay yaan ku tilmaami karaa inay dowladdan wax uun ka
jubbaland waxaad soo qaaday arkaad ku dhufatay jubbaland baarlamaanka soomaalida iminka codka u qaaday inuu u qaado makula tahay mise waxa weeye si kalead u dhigi lahayd runtii waxaan odran lahaa waxaani waxay ka xumaadeen bilaawga waxay ahayd hawshan jubbaland iyo guud ahaanba habka maamul goboleedyada loo dhisayo in qeyb laga siiyo baarlamaanka marka ugu horeysa waana ku taallaa dastuurka qodob ka mida dastuurka qeybtu ka yahay garan maayo laakiin dee waxaa jirta qodob ka mida dastuurka oo habka loo dhisayo maamul goboleedyada ku taalo ay ku jirto marka waxay ahayd horta baarlamaanka in laga siiyo iyaga naftigooda qeyb habkaasi ku imaanayan maamul goboleedyada waxaa ka sii horeeya oo ahayd in la sameeyo ee dib u heshiisiin wax la yiraahdo